qaybaha kala duwan ee jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya gaar ahaan ganacsatada culimmada iyo aqoon-yahanada ayaa bilaabay dadaallo xoog badan oo loogu gurmanayo dadka soomaaliyeed ee ay saameeyeen fatahaadaha ka jira qaar ka mid a gobollada soomaaliya haddaba shir lagaga hadlay arrimahaasi waxaa ka qayb galay wariyaha v o ed ee nairobi khadar maxamuud xareed oo warbixinta noo soo diray soomaalida ganacsatada iyo culimoudiinka soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya gaar ahaana magaalada nairobi ayaa bilaabay dadaallo loogu gurmanayo dadka ay dhibaatada xoogan ka soo gaadhay fatahaadaha xoogan ee ka jira dalka soomaaliya gaar ahaana magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan culimmada waxaa ka mid a dadaalada ka bilaabay magaalada nairobi sheekh maxamed cabdi umal kusoo dhowow marka hore bal kulankiinan maanta iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa iyo ahlan wasahlan bismillahi raxmaan raxiim kulanku koley wuxuu ku saabsanaa musiibadaasi ka dhacday waddanka gaar ahaan gobolka hiiraan caasimadiisa beledweyne sidii wax looga qaban lahaa ummadda loogu gurman lahaa guddiyo kala duwan iyo si deg dega sidii ummadda wax loo gaadhsiin lahaa saasuu fadhiga ku saabsanaa koley hadda wixii ka dambeeyana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in tillaabooyin deg dega la qaado wixii gurmad ah iyo wixii wax qabadana insha allah si aad u dhaqso badan in dadkaan gaadhsiino insha allahu tacaala marka dadka halkan isugu yimid waa dad kooban sidee doonaysaan inaad wax ku aruurisaan
waxaan leenahay qaab aanu hadda ka hor ku uruurin jirnay masaa'ibtii horey u dhacdayn ka qayb qaadanay waxaa jira ganacsatadu guddiyay leeyihiin culimmadu guddi bay leeyihiin safaaraddu sidoo kaleeto aan wada shaqayno guddiyadaasa kulmaya kadibna guddiyo farsamay samaynayaan dadka meelaa lagu ballaminayaa masaajidda waxbaa lagaga uruurinayaa qaabkaasaa xilli kooban ayaan insha allahu tacaala ku helaynaa wixii dadku ay ku deeqayeen soomaalida mararka qaar waxaa dhacda in dhowr meeloo kale wax lagu aruuriyo markaa si guud ma oo la hadasheen oo hal meel sidii gurmadka loogu aruuriyo oo dadkii loo gaarsiinahadda ayaan insha allahu tacaala baaqaasi fadhiga wixii ka dambeeya ayaannu baaqaasi jeedinaynaa oo dadka meeshii wax ku hagaajin lahaayeen halkaa iyo halkaas xataa dad waxaa jira dibadahaas nagala soo xidhiiraya xaggeen wax kusoo hagaajinaa leh marka dadka magacyada iyo xawaaladaha iyo akownnadaas iyo ayaannu tilmaami doonaa marka insha allahu tacaala fadhigu dhammaado
nairobi waa xarun weyn oo safaarado kala duwan iyo hay-ado kala duwan baa jooga safaaraddii soomaaliya ma la xiriirteen oo xiriir kale oo aan ka ahayn in ganacsatada iyo jaaliyadda aad la kulantaan ma samaysen ha waa samaynay ha safaaradda waa wada xidhiirnay maanta safiirka wada hadallay waana wada shaqaynaynaa oo muxuu ahaaye ganacsatada iyo culimmada iyo safaaradda iyo ummadda soomaaliyeed xataa siyaasiyiinteeda waddanka jooga si wada jiraan u wada shaqaynayna maxaa yaele musiibadu waa musiibo ka ballaadhan wax yacni hal hal qolo wax ka qaban karaa midda labaad caadan u leenahay kenya markaan joogno waxyaalaha ummadda ku dhacaya inaan si wada jira ugu istaagno marka waa wada jirnaa barnaamijkana insha allahu tacaala waa ka wada soconnaa waa laga wada shaqaynayna aad baa umahadsanta sheekh jazaak allah khayr sidoo kale dadaaladan loogu gurmanayo dadka ay abaaraha saameeyeen guddiga jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkani kenya ayaa ka mid ah magacaaga iyo dadaalada socda marka hore cabdulqaadir cabdi deeni waxaan ka shaqaynaynaa sidii ummadda soomaaliyeed ee gudaha dhibaatada ilaahay keena ay ugu dhacday sidii loogu gurmin lahaa ummadda soomaaliyeed maanta shirkan waxaan u qabanay sidii ummadda soomaaliyeed ay haddaa la kuraya tabarracada uga gaadsan lahayd deg deg ah wakhti dheerna in la qaato lama rabo ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay arrintaas si deg dega uga jawaabaan inay walaalahooda caawiyaan geeda korkooday ku nool yihiin guryahooda waa ka baxeen meel bannaanka hay ku nool yihiin waxaan codsanaynaa ummadda soomaaliyeed oo baaqayga dhegaysanaysa inay si deg dega uga jawaabaan arrintaas maantana haddaan la kureeyahay dadka soomaaliyeed gudaha jooga aad baan ugu mahadcelinayaa iyo dowladdaba siday ugu gurmanayaan laakiin kenya haddaan joogno waa inaan u gurmanaa waa in qof kasta oo soomaaliya oo xanuunkaas dareemahaya oo si deg dega uga jawaabaanwax ma bilowdeen weli mise shirka galabta aan qabanay wuxuu ku saabsan yahay sidii loo tashan lahaa sidii arrintaas deg deg looga jawaabi lahaa sidaad arkaysaanbaa sleebuses community baa fadhida ganacsatadii soomaaliyeed waxaa fadhiya haddaa la kureeya culimmadii oo sheikh iyagu ugu weynaa maxamed sheekh maxamed cabdi umar uu hoggaan u yahay oo fadhiyo waa awalba ummadda soomaaliyeed u shaqayn jira oo tabarici jiray dhammaantood way fadhiyaan jaaliyadii soomaaliyeed oo gogosha dhigtay ayadu way fadhidaa marka dhammaan ummadda soomaaliyeed looma kala harin goormaa bilaabaysaan marka inaad aruurisaan saacadda aan kula hadlayna waa in la bilaabaa guddiga markii la diyaariyo guddigii baan hadda diyaarinaynaa deg deg baan uga jawaabaynaa hadda saacadda aan taaganahay waa in arintan wey waxaan u fadhinaa oon ka jawaabaynaa insha allah magaca ku bilo
sheekh bukar jimcaale gaabo sidaad arkayso ganacsatadii dadweynihii culimmadii dhammaan waa isu nimid waxaan isaga nimid masiibooyinkii ka dhacay dalka oo ay u horayso magaalada beledweyne waxaan rabnaa aan doonaynaa hongalabta isaga nimid inaan gurmad degdega samayno haddana aan guddiyaal magacaabanno guddiyaashaasoo ka howlgelaya sidii loogu samay lahay dadkaas espeshali jaaliyadeenna soomaaliyeed ee nairobi sidii loogu samay lahay dadkaas gurmad hadda guddiyaal aan magacaabanaynaa ay culimmadu ku jirto ganacsatadu ku jirto dumarku ku jiraan dadweynahoo dhan ka kooban dadka way dhibaataysan yihiin goormaad intaad wax aruurisaan gaarsiinaysa sida ugu dhaqsiyaha badan oo laga bilaabo biri haddii allaydma sida ugu dhaqsiyaha badan baan rabnaa inaan u howlgalno waana rajaynaynaa sida ugu fudud inaan howlahaasu noogu qabsoomi doonaan insha allah
khadar maxamuud xareed aad buu mahadsan yahay oo warbixintaas ku saabsan taageerada loo ururinayo biyaha fatahaadaha magaalada beledweyne nooga soo diray magaalada nairobi halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington